xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadanimada ee boqor salmaan oo kaashanaysa hay-adda xikma jaarati ayaa maanta mar kale degmada daynile gobolka banaadir waxa ay deeq hilibka udixyada ugu qaybisay kun lix boqol oo qoys oo horey uga soo barakacay deegaanadoodii abaaro iyo colaado hilibkan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad danyar ah naafo iyo dad barakacyaal ah waxaana goobta lagu qaybinaya goobjoog ka ahaa madax sar oo ka tirsan hay-adaha boqor salmaan iyo xikma jaarati qaar ka mid a qoysaskii ka faa'iidaystay gargaarkan ayaa u mahad celiyay hay-adda gargaarka ee boqor salmaan oo deeqdan soo gaarsiisay
hay-adda boqolsahmaan hilibka ay noo keento waa ku faraxsanahay waana u mahad celaynaa hilibka la isiiyana waa kan maxamed waxaan ku noolaha degmada daynayl maasha allah farxadda iidu waa isoo gaarta binta cali cusmaan hilibka waa laysii degmada daynaylaan deganahay dadkii soo dhiibiya waa u mahad celinaa salmaan xasan cabdi jumcaal oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda xikma jaarati ayaa ka warbixiyey tirada gargaarkan ka faa'iidaystay gobolka banaadir waxaan halkaan uga mahad celinaynaa dhammaan boqortooyada sacuudi carabiya oo mashruucaani fulinaysay oo u soo wakiilata hay-adda xikma jaarat association ee gobolka banaadir waxaan ka waxaa gobolka banaadir laga fulinayaa udxiyada ciidul adxa
mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada daynil ee gobolka banaadir oo ka hadlayay goobta lagu bixinaya deeqdan ayaa u mahad celiyey hay-adda gargaarka ee boqor salmaan bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin anigoo ah cabdi ciise siyaad kuna hadlaya magaca samafalka maamulka degmada dayniile waxaa shalay oo ahayd maalintii koowaad ee ciidul adxa iyo maantaba na soo gaaray hilib ah ciidul adxa oo ay soo dhiibtay boqortooyada sacuudiga kingi salmaan hilibkaas waxaa ka faa'iidaysanayey dad fara badan oo gobolka banaadir ku nool waxaanna u mahad celinaynaa xikma jaranji kingi salmaan iyo guud ahaan boqortooyada sacuudiga shaqaalaha hawshaan fududaynaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin hay-adda boqor salmaan ayaa waxaay ka mid tahay hay-adaha inta badan caawiya shacabka soomaaliyeed waxaana sidan oo kale gargaar midkan la mid ah ay ka qaybisay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka